music you love on VOA1, the hits.
Billboard.
barnaamijka dhallinyarada maanta halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee duniyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com duhur wanaagsan dhegeystayaal waa isniin sagaaylabaatanka bisha diseembar sanadka labada kun iyo labaatanka afrikada bari saacadda waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo washingtonna saacadda waa shantii iyo barkii aruurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan qodobada aad ku maqli doontaan idaacadeena duhurnimona waxaa kamida warbixin ku saabsan qaabka ay u shaqeeyaan dhalinyarada ka howlgasha goobaha lagu baaro covid waxaan ka shaqaynaa xarunta screeninka ee ka horeysa isbitaalka weyn waxaan ka tirsanaa shaqaalaha ka shaqeeya waxaan u shaqaynaa qaab ah marka hore hubin oo qofkii waxaanu ka qaadnaa tembereturka ama waxaan ka cabirnaa xumadiisa waxaan ka qaadnaa history wax la yidhaahdo waxaan ka wareysanaa xaaladiisa inuu qofa qandho calaamadihii karoonaha uu leeyahay waxaa kaloo aad maqli doontaan howlaha samafalka ay qabtaan dhalinyarada mutadawiciinta bisha cas ee somalilan kaalimihii sugaanta iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oo uu inoo haya cabdixakiin maxamuud shirwac
aqalka wakiilada ee maraykanka ayaa ansixiyey kaalmo dhaqaale oo sarraysa oo la siinaya dadka maraykanka taasi oo dabaqaysa dalabkii madaxweyne donald trump ee ahaa kaalmada in laga dhigo jeega laba kun oo dollara waxaana sida oo kale ay meelmariyeen ee dhalanrog ay ku sameeyeen codka diidmada qayaxana oo trump uu adeegsaday lacag balaayiin dollara ah oo lagu maalgelinayay barnaamijka difaaca ee dalka aqalka wakiilada ayaa joojiyey fasaxoodii caadiga ahaa ee ciidda krismaska si ay u shaqeeyaan islamarkaana ay barnaamijkan u meelmariyaan isniintii wax ka yaraa toddobaad uun xilliga xubnaha cusub ee koongareeska iyagana la dhaarin doono aqalkan hoose oo ay hogaamiyaan dimuqraadigu ayaa kaalmadan dheeraadkaa ku ansixiyey laba boqol iyo shan iyo toddobaatan oggolaaday iyo weliba boqol iyo afar iyo soddon kasoo horjeestay waxaana aqalkan hoose iyo weliba aqalka sare ee sanadka ay ansixiyeen lacag dhan lix boqol oo dollar oo loogu talagalay dadka maraykanka ee xaaladda adag ku jira taas oo ka qayb ahayd heshiisa laba tirilyan iyo weliba saddex boqol oo bilyan oo dollar ah oo ah kaalmada xilligan xanuunka lagu jiro maxkamad ku taalla magaalada shangaah ee dalka shiina ayaa xukun afar sanna ah ku riday haweeney hore garyaqaan oo ahayd islamarkaana weriyaa xukunkaasoo la xidhiidhay inay ka warantay faafitaanka xanuunka coronavirus iyadoo tallaabadan aqoon-yahanada sharcigu ee xuseen in looga gol leeyahay in lagu cabsigeliya dadka shiinaha ee arrimaha xuquuqda u dhaqdhaqaaqa haweenaydan oo lagu magacaabo shanjan oo da'deeduna ay tahay toddobiyo soddon jir ayaa ah mid ka mida dhowr weri oo ka warramay bilowgii faafitaanka xanuunkan ee magaalada bartamaha dalka shiinaha ku taale wuhan iyadoo warkoodaasina uu muujiyey sawir ka culusa xaaladda rasmiga ah ee ay dowladdu ka sheegaysay faafitaankiisa waxaana sida dadka xuquuqda aadamaha u dooda ay sheegeen warkeeda ka mid ahaa tusaalayaal ah cagajuglayn lagu sameeyo qoysaska uu dadkooda xanuunku ku dhaco ee raadinaya xisaabtanka haweeneydan ayaa la xidhay bishii mey iyadoo lagu eedeeyey inay faafisay warbeen abuur ah islamarkaana ay waraysi siisay warbaahin shisheeyeen
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwac oo warkii dunida nala socodsiinaya aan ku bilownay magaalada laascaanood waxaa ku taala xarun dadka looga baaro cudurka covid xaruntaasi waxaa ka shaqeeya dhalinyaro bartay caafimaadka wariyaha v o eda ee gobolka sool ayaa la kulmay qaar ka mida dhallinyaradaasi warbixintan ayuuna nooga soo diray dhalinyarada caafimaadka baratay ee gobolka sool ee ka shaqaysa goobaha lagu hubiyo dadka covid ka looga shakiyo ayaa barnaamijka dhalinyarada laanta afka soomaaliga v o a waxay uga warameen qaabka ay u shaqeeyaan iyo sida ay ula kulmaan dadka soo gelaya goobaha ugu horeeya waxaad ka mid tahay dhalinyarada xarunta ugu horeysa ee dadku ay yimaadaan si looga hubiyo qandhada iyo in xanuunka covid sagaal iyo toban uu saameyn ku yeeshay qaabkaad u shaqaysaan bal iga war bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa cabdisman abshiraadan waxaan ka shaqeeyaa asbitaalka weyn gaar ahaan qaybta screeninka ama drhka loo yaqaano waxaan uga shaqeynaa qofkii asbitaalkaa ciddii soo gelaysa markaa baahayaha xanuunada gaarkaa u yimaada in ciddii markaasi qandhadii lagu arko iyo calaamadihii covid nneteen-ka iyada halkan lagu baaro aan lagu sii diinin beeshinada kale yaala asbitaalka gudihiisa sida emergencyga ama waararka kale ama obd oo kale aan lagu sii diinin oo si aanay dadka xanuunada gaarka iyagu qaba ee cusbitaalka uyihi bahyaha gaarka aanay ugu faafinin marka halkan ayaa lagu qabtaa qofkii markaasi isagu calaamadihii ama qandhada oo kale leh iyo calaamadaha covid nneteen-ka qofka inuu isbaadho oo aad tallaabooyinka calaamadaha ka muuqda aad u sheegtaan qaabkee ugu sheegtaanna
qofku markuu calaamadihii lagu arko covid nneteen-ka inuu leeyahay waxaan u sheegnay inuu calaamadaha leeyahay oo marka aanu asbitaalka usii gudbino halkan balorta aanu ku baadhno kadib markaa halkan lagu baadho qayb wuxuu leeyahay trima centera oo qofkii xaalad serias oo kale ku jira qaybta trima centerka loo gudbiya waadha waadh ahaan loo dhigo qofkii kale markaa aan dee critical ahayn isagoo home isolation uu sameeyo xaafadiisa lagu celiyo dabadeed inta jawaabta usoo baxayso oo home isolationka ku jiro oo markaa qandhajabin iyo waxyaalahaas kale la siisay galaalayo si tusaale ahaan oo kale waxyaabaha sida weyn aad ka barateen intaa xanuunkani jiray maadaama idinku bahda caafimaadka loo qaatay aad ahaydeen aad is odhan karto aqoon fiican baad idinkuna ka hesheen bulshadana waxyaabo badan baad u faa'iidayseen maxaa ka mid
a aqoonta faraha badan aanu ka qaadan waxa weeye inta badan hadeer xanuunkan oo kale marka beeshika xanuunkan qabaa ku yimaado xanuuno badan bay calaamadaha wadaagaan marka calaamadaha maadaama xanuuno badan wadaagaan waxaa laga yaabaa kiisku isagoon positive kuu noqonin inaad calaamado fara badan markaad ku aragto kiiskan boqolkiiba boqol uu covid nteen yahay aada ogaanayso kadib marka ay kusoo baxdo jawaabtu ama confirmer case uu yahay aad ogaato marka lasoo cofen gareeyo inuu kiiskan dee sidii aad markaa u qaadatay u ahaa bahda caafimaadkaad adigu ka mid tahay ugu horeyn bal iga waran sidaad u shaqaysaan halkan iyo adoo magacaa ku bilaabaya
asalaamu calaykum waraxmatullah magacaygu waa naciimo cabdi waxaan ka shaqaynaa xarunta screeninka ee ka horeysa cusbitaalka weyn waxaan ka tirsanaa shaqaalaha ka shaqeeya waxaan u shaqaynaa qaab ah marka hore hubin oo qofkii waxaanu ka qaadnaa tambareejarka ama waxaan ka cabirnaa xumadiisa waxaan ka qaadnaa history wax la yidhaahdo waxaan ka wareysanaa xaaladiisa inuu qufaac qandho calaamadihii karoonaha uu leeyahay sidaasoo qofka aanu kasii hubino inaan lagu sii daynin dadkii bukaanjiifkaha meesha joogay hadduu booqasho yahay iyo hadduu bukaan yahayba waxaa jirta marmar qaar dad emergency oo aan la baari karin oo aana soo mari karin goobta screeninka halkoodaan ugu tagnaa ilaa aan hubinana qofka looma sii daaya xaruntii marka qofkii aan calaamadihii ka eegno qofna waa qof aana calaamadihii gelin qofka marka waxaan u fasaxnay inu adeegiisii loo safriyo oo guduhu u gudbaa qaarka calaamadaha yeeshana waxaan ku wacyigelinaa dad wacyigelinaa jira qaabba waxbay qaabilsan yihiin waxaan ku wacyigelinaa in laga qaado xanuunkii kadibna waxaan ka qaadnaa shaybaarkii hadhowna risartigan siinaa badanaa waxaa jirta marka dadka qaar laydinku yidhahda waa laydin hubinayaa in dadka qaar boodaan oo kale yidhahda anigu ma qabo
horta marka hore mise iminka markii hore dadku waxay ka qabeen stigmay ka qabeenoo waxay moodi jireen ceeb oo annaga xitaa annaga nama garanayaan dadka oo waayo waxaan xidhannahay afkii iyo sankii iyo indhihii iyo meel kasta way noo xidhanyahin oo qofkiina maba kala garanayo waxaanu nahay rag iyo dumar marka qaarkood ee health educationka ku shaqeeya oo dadkii wacyigeliya say waxaan ugu dhiiradaan inay iska baadhaan oo waxay ku dhalinyarada caafimaadka way ku kala dhiiran yihiin in halkan oo kale laga shaqeeyo idinku waxaad ku dhiirateen inaad shaqadan culus qaadataan bal ka waran maxay idinka dhigan tahayna qofku marka uu caafimaad barto waa mas-uuliyad saaran inuu qabto khatar kastana u bareero annagoo iyo kan iyo qolo aan ka mid nahay waxaan ahayn dadkii kow ee coronavirus ka shaqaynaya gobolka weliba annagaanan lacag ku shaqaynaynin wax kale ku shaqaynaynin ee ku shaqaynaynay dadkooda markii u horreysa khatarta u badnaydna way ahayd keliyaatan waxaan ka duulaynay inaan dadka khatartii wixii aan anagu garanayno kaga badbaadino
kuwaasi waxay ahaayeen dhallinyarada caafimaadka baratay ee magaalada laascaanood oo hubiya dadka looga sheekeeya xanuunka covid sagaal iyo toban ee magaalada laascaanood dhalinyaradan ayaa ku dhallinyaradan ayaa ii sheegay inay kaalin weyn ugu jiraan bulshada si nafuurnimo aan ay ugu shaqeeyaan sidii looga taxadari lahaa xanuunkaa saameynta ba-an ku yeeshay dunida magaalada laascaanoodna ay ka mid tahay meelihii sida weyn looga helay dadka uu ku dhacay cudurka covid sagaal iyo toban cabdikariin nolol v o w magaalada laascaanood markana kaalimihii sugaanta
dadka nuuca badan naqaysay tiri mid ahaa noloshu waxay tahay aqo nasiibyahow maad samayn markaa dadka nuuca badan naqaysay tiri mid ahaan noloshu waxay tahay aqo nabarada waqtiga nitaaqada waanu mugte macantabanidanila saxiix jacaylada naafada nabiibkiyo xaasilka u noqon maahay ogo kaliyay nabarada waqtiga nitaaqada waanu mugte macantabanidanila saxiix jacaylada naaf naftayda ayay dirqiin kujeer baad niya jabtiin qalbigu way yaranaastee hay jabi ruuxi nece hay jabi ruuxi nece
magaalada berbere iyo magaalooyinka kale ee somalilan waxaa ka jira dhalinyaro si mutadawacnimo ah ula shaqeeya hay-adda bisha cas haashim sheekh cumar good ayaa howlaha bisha cas ee somalilan ay qabato ka waraystay wiil dhallinyaro ah oo ka mid a mutadawiciinta bisha cas ee berbera dhallinyarada ka shaqaysa mutadawacnimada bisha cas waxay qabtaan shaqooyin fara badan ugu horrey waxaan weydiiyey bal shaqooyinka ay qabtaan dhallinyaradaasi mutadawiciinta maxmed waxyaabahaad qabataan ee dhinaca mutadawacnimada bulshada aad u qabataan maxaa ka mid a waxaan dee kala shaqaynaa muxuu hayadda bisha cas aan volunteer kula shaqaynaa mutadawacnimo shaqo kastoo qabanayso iyo hawl kastoo ay qabanayaan waxaa lafdhabarta ay ku taagan tahay waxaweye mutadawacnimo waxaweye mutadawiciinta bisha cas marka staafku shaqo kastoo uu qabanayo oo ay qabanayaan hadday baraajka tahay iyo hadday coordinationka tahayba waan ula qabanaa si buuxdana waan ula qabanaa inagaana dee innagaana ka qayba waxyaabahan ka qabanaa ka mid a qaybaha waxaan kula shaqaynaa drrka waan la shaqaynaa hadday register ka tahay waxaan la shaqaynaa livelihoodkii baan la shaqaynaa qaybta resalianka xalsilintii oo dhan oo iyaduna isku jirta washkii iyo hygiene sanitationkii iyo awareness-kii iyo nidaamna waan kala shaqaynaa cash programta sperkana waan kula shaqaynaa iyaduna abaaraha xilliyada abaaruhu dhaceen iyo markay muxuuha sikalan ku dhacaan iyo xilliga covid-ka oo kale iyo in lacagii la qaybinayey yani waan la qaybinaa waxyaaba ay qabtaan way ka mid tahay oo yani in awarenesska kowina kalaga qayb galno in haddana marka lacagtii la sameyno muxuu verificationkii haddana registrationkii ankaar distribution weeyaan yani tiimidiraan noqonaa oo dee section kasta oon kala shaqeynaa oo ay bisha casi ka shaqeyso hadday tahay washkii hadday tahay hygienekii hadday tahay muxuu ahaay caafimaadkii dhimeermatida caafimaadka oo dhan iyadana waan la shaqeynaa si toosan iyadana kula shaqeynaa covidkii imika dambeeyadana waan kula nuududnay gobol ahaanna de waxaan ka midna dhaliirta bishacaas ee gobolka saaxil ee qaybta volunteerka
waxaad sheegtay inaad waxyaabo badan kala shaqaysaan marka markaa xaalad degdega ay dhacdo gargaarkaa degdega ee bulshada loo geysanayo maadaama aad ka mid tahay dhallinyarada mutatawiciinta gargaarka degdega oo kale maxaad ka qabataa
gargaarka degdegaoodi waa badan yahay haddii tahay xaalad markaa saacadda amarjisi ay tahay iyo gargaarka degdega ah hadday si kolono kala dhacaan ama duufaano dhacaan ama dabeele dhacaan kow awareneskii responka ay ku jawaabayaan bishacaas volunteerkii iyo staffkii labaduba way israacaan haddii markaa distribution tahay wixii la qaybinayay haddii tahay airlowanan actionkii la sameynayay dadka lawleyska ka baxa ama ka durka waanu qabanaa haddii wax loo qaybinayo oo howlihii shelterkii iyo magaranaysa iyo waxyaabihi la qaybinayeyna waanu la qaybinaa waxyaabahan qabino kale iyagana waxaa ka mid a dadkii dad la daadguraynayo oo laga daadguraynayo waan waan kala daadguraynaa yani waxyaaba badan baan kala shaqaynaa iminka qaxoontiyo kale waanu la shaqaynaa labadii kun iyo shan iyo tobanka yaman soo qaxay ilaa iminka waanu si buuxdaan la shaqaynaa waxyaabahan kula shaqaynaa waxaa ka mid ah in marka soo dhoweyntii la soo dhoweynayey muxuu ahaa talaalkii la siinayey biyihii iyo raashinkii iyo wixii loo qaybinayey qaybitaankii oonu qayb ka nahay midda kale iyadu waxaa kale inuu si gaar aan ugu qaybinaa bishacasna marka u qaybinaysa waxaa tracingkii in dadkii lagu sameeyo la xidhiidhiyo muxuu ahaa dadkii markaa soo qaxay ambadii soomaaliyiin ambada dee yamanba yihiin yaman ka yimi dhammaantood in heladoodina la xidhiidhsiino oon telefono u dirno markaasi ay u sheegaan iyagu inay nabadqab ku tegeen muxuu ahaa berbera iyo somalilan kabacdi markaasaasaan iyagana ula shaqaynaa marka wax kastoo la qabanayo oo ka mid ah muxuu ahaa gargaar degdega noocay kastaba ha noqotee hadday tahay mid gawaadhi hadday tahay mid muxuu ahaa duufaano hadday tahay mid dabeelo shaqo kasta oo bishacas qabanayso annaguna lafdhabar baanu ka nahay haddaan nahay volunteerki mashruuca dabagalka cudurrada dilaaca ee ay wado bishacas waxyaabaha dhallinyaradiinan mutatawiciinta aad kala qabataan maxaa ka mid a
bismillahi raxmaan raxiim taas waa shaqada ugu badan qaybta caafimaadka la qabanno waxaa ka mid a wacyigelintoo kale waanu ka qayb galna haddii wax la wacyigelinayo iyo wixii laga wacyigelinayey dadku yihiin xanuunada wixii ku kalifayeen xanuunkan faafaya waxay sababayeen aanu sheegno bulshadii kuna tababarno tiriirinada anagana la siiyaga aan dub aan u siino oon marka hows to hows calaa guriguri u marno calaa magaalo calaa tuulotuulo aan u tagno iyadoo dadkii lagala hadlayo inay khashinkii iska gurayaan inay muxuuxilligan oo kale waxyaabaha aadka waxaa ka mid ah baasha la yidhahdo kaneecado kale in dadkii markaa kaneecadii la yidhahdo biyo iska qalajiya iska dadkii la yidhahdo meel lagu baraarujiyo la baro qaabka muxuuha biyaha network ay u isticmaalayaan in dadku dee isticmaalaan baashan la yidhaaho marakaneecooyinko kale iyo in iyagu nadaafado kale hagaajiya imka xanuunka ugu badan aad kugula shaqeyn wax ka mid ah imka sanadka dambeeyey dilaacay covid nineteenka covid nineteenkana dee waanu ka qayb qaadanay dana volunteer ahaan dadka annagana waa lanugu tababaray anuguna bulshooyinka iyo deegaanadii kala duwanaa ayaan ku tababarnay sibooyadu sibooyadu iguna calaa guriguriba marka haddaanu kasoo noqon calaa guriguriba iyaguna ugu geynayaan dadka waxaa loo sheegaya marka dayntii steebyadii la raacayay ahaa in dadku kala durkaan inay falaxashaan inay maxaa markay qufacayaan oo kale ay suxulkooda ay saaraan inay saddex mitir ilaa afar mitir laysku jiro aan gudaha laysoo gelinoo la sameeyo yacni wixii loo sameynayay ayaanu noo sheegnaa aan kala qayb qaadana hadii marka haddii wax la qaybinaya tahay haddii dawooyin tahay haddii wacyigelin tahay intaba waanu kala shaqeynaa muxuu ahaa bishacaas lafdhabarna waanu naho innaga innagu qayb baanu ka nahay markaa muxuu ahaa staafkii ayaanu shaqeynaa lafdhabarna iyo bulshadii kaasi wuxuu ahaa maxamuud cabdi kaahin oo ka mid ah dhallinyarada mutatawiciinta ah ee la shaqeeya bulshada iyo bishcas ee kala shaqeeya howlaha samafalka iyo gargaarka degdega oo aanu ka wareysanaynay waxyaabaha ay qabtaan dhallinyaradaasi xaashim sheekh cumar good v o e dhegaystayaal ciyaarihii ayaanu idiin haynaa waa kan axmed cali sheekh
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha kabtanka kooxda kubadda cagta barcelona leonel messi ayaa sheegay inuu rajeynayo in maalin uu ka cayaaro horyaalka dalka maraykanka ee loo yaqaano major league sacker hase yeeshee messi waxa uu sheegay inaanu hubin haddii uu sii joogi doono kooxda barcelona marka qandaraaskiisa u dhammaado bisha juun ee sanadka ciyaaryahankan u dhashay dalka argentina oo soddon iyo saddex jir ah ayaa wadaxaajood la geli karaa dhammaan kooxaha caalamka ee uu doonayo marka la gaaro bisha janaayo xilligaasi oo uu dib u furmayo suuqa kala iibsiga ee ciyaartooyda waxaana xilligaasi qandaraaskiisa ka hari doonaa lix bilood oo keliya mustaqbalka mesi ayaa waxaa gala mugdi aad u xoogan wixii ka dambeeyey bishii agost ee sanadkan kadib markii uu kooxda barcelonaha u gacangeliyay codsi uu doonayay in kooxda ay ku iibiso hase yeeshee barcelonaha ayaa taasi ku gacan seertay waxaana qasab ku noqday inuu kooxda la sii joogo islamarkaana uu dhammaysto sanadka uga haray qandaraaskiisa ma garanayo waxa aan samayn doono ayuu yidhi messi oo la hadlay telefishinka la yidhaahdo la sexta ee dalka sbain ku yaala waan sugi doonaa ilaa xilli ciyaareedka uu ka dhammaado waxaan jeclahay inaan ka ciyaaro dalka maraykanka oo aan soo arko khibradaasi hase yeeshee waxaan rajeynayaa in kadib aan dib ugu soo laabto kooxda barcelona marka aan ciyaaraha ka fadhiisto si aan shaqooyin kale uga qabto kooxda barcelona ayaana wax koob ah ku guulaysan xilciyaareedkii lasoo dhaafay waxaana sanadkan ee kaalinta shanaad kaga jirta horyaalka laliga ee dalka sbain dhinaca kale kooxda kubadda cagta arsenal ayaa lagu waramay inay kooxda yuventus u yaboohday in ciyaaryahan masuud ozil ay muddo lix bilood oo amaha ku qaadato ozil ayaa qandaraaska uu kula jiro kooxda ganaris waxaa ka haray oo keliya lix bilood hase yeeshee kooxdaasi uma cayaarin xilli ciyaareedkani waxaana xitaa aan lagu soo darin ciyaartooyda kooxda arsenal ee horyaalka brimier liga tababaraha kooxda arsenal michael arteta ayaa ku dooday in go-aanka uu kaga tegay kooxda ozil uu la xiriiro qaab ciyaareedkiisa hase yeeshee waxaa aada loo rumaysan yahay in sababta kooxda arsenal ay u diiday inay ciyaaryahankan ciyaarsiiso ay la xiriirto kadib markii uu dhaleeciyey dowladda dalka shiinaha isagoo kasoo horjeestay qaabkan wanaagsanen ee ula dhaqanto muslimiinta ku nool gobolka shanjin muslimiintaasi oo loo yaqaano ugaris kooxda arsenal ayaa la sheegay inay go-aankan qaadatay si ay u farxad geliso taageerayaasheeda dalka shiinaha islamarkaana aanay u dhaawicin fursadaheeda ganacsi ee dalkaasi ciyaaryahan ozil ayaa kooxda arsenal waxa uu ka qaataa saddex boqol iyo konton kun oo baan toddobaadkiiba waxaana sababta ay doonayso kooxda arsenal lixdan bilood inay amaaha ugu bixiso ciyaaryahanka ay tahay ayadoo yareynayso lacagta ku baxday ciyaaryahankaasi oo yuventus ay ka doonayso in qayb ka mid a mushaarkaasi ay bixiso dhinaca kale kulamo ciyaareed ayaa dhici doona caawa horyaalka dalka ingiriiska ee brimier league haddii aynu ku hormarno kooxda arsenal ayaa u safri doonta naadiga brighton banley iyo kooxda shevel united waa ay kulmi doonaan southampton waxa ay martigeli doontaa kooxda westham lidis ayaa u safri doonta kooxda west bromish albion halka kooxda kubadda cagta manchester united ee ciyaarta ugu dambeysa oo caawa xilli dambe soo gelaysana ay ku martigeli doonto kooxda wolves horyaalka dalka sbain ayaa isna waxaa la ciyaari doonaa afar kulan kooxda sevilla ayaa martigeli doonta naadiga villarreal barcelona iyo ibar ayaa kulmi doona real valodrid waxay aadi doontaa kooxda cadis halka kooxda labante ay la kulmi doonto naadiga real batis habeen dambana kulamo kale ayaa jiri doona isla horyaalkaasi dalka sbain ee laliga granada waxaay martigeli doontaa valencia atletico madrid iyo gatafa ayaa kulmi doonaa kooxda heska waxay aadi doontaa naadiga saltavigo elgena waxay matigeli doontaa naadiga real madrid waxaa sidoo kale jiri doona laba kulan oo ka tirsan horyaalka premier leaga tottenham ayaa martigeli doontaa fulham newcastlena waxay la kulmi doontaa kooxda liverpool xubintii cayaarahana waa naga intaas
haatana dhegaystayaal waxaynu jalleeci doonaa dhinacii heesaha waxaynaynu ku wada nasan doonaa codka fanaaniinta khadradda ah hercigaya cabdiqaadir macalin cumar jubal
roob darsan ceeriinoogu weli degan cebi yaqaano qawlka iyo curdankiyo curubta iyo geedaha naqawada cusaybkii ciribka isa saari cuskada roob darsan ceeriinoogu weli degan cebi yaqaano qawlka iyo curdankiyo curubta iyo geedaha naqawada cusaybkii ciribka isa saari bacaynbacayni caleemaha koruga mudhay balanbaalis calamale haddaba cugato xiisa shimbiruhu cod faraxliyo luuqda isu celiyaya bacaynbacayni caleemaha koruga mudhay balanbaalis calamale haddaba cugato calcaliyada xareeduna cegaga togoda madaarahurahu rahu caadadiisii ka dhaxiya jidhaamaha badi labadii fiidcawn calcaliyada xareeduna cegaga togoda madaarahu rahu rahu caadadiisii ka dhaxiya jidhaamaha badi labadii fiidcaw cusubka ugbaadko ku cigaalandharabo subaxdii cadceeduna ku casuuntay nuurkii ayaadiya cajabisa calabka isku keensiyo bilicaana iyo nabaad insha allah cusubka ubadko ku cigaalandharabo subaxdii cadceeduna ku casuuntay nuurkii ayaadiya cajabisa calabka isku keensiyo bilicaana iyo nabaad insha allah
guud ahaana dhegeystayaal idaacaddeenii dhallinyarada maanta waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiin maxamuud sharwaac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan intaan mar kale kulmi doonno nabadgelyo
kalsan ceeriinoogu weli degan cidi yaqaano qawlka iyo curdankiyo ururta iyo geedaha naqawada cusaybkii ciribkaysasaay